bismi illaahi araxmaani iraxiim subax wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa ay ku soo dhowaada barnaamijka saaka iyo dunida waa sabti saddexda bisha diseembar sanadka laba kun lix iyo toban qodobada barnaamijka saaka iyo dunida aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a xarun weyn oo daawada lagu gado oo lagu daahfuray magaalada garoowe biyo dhaamin loo sameeyey dad ku sugan deegaano ka tirsan gobolka galguduud qodobada kale ee barnaamijka saaka iyo dunida aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a waraysiyo ku saabsan beela isku haysta xildhibaan ka dhexeeya oo ku muransan magaalada cadaado qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka saaka iyo dunida xubnihii joogtada ahaa ee barnaamijka ayaad sidoo kale maqli doontaan intaasoo dhan ka horse warkii dunida kaynaan afhayeenka guddiga doorashooyinka dadban ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa waxa uu si faahfaahsan uga hadlay doorashada aqalka hoose ee maamulka puntland oo hakad ku jirta wuxuu sheegay inay socdaan wadahadallo lagu dhammaynayo khilaafka yar ee ka dhex jira doorashada garowe isagoo sidoo kale sheegay in wadahadallada ay marayaan meel gebagaba dhanka kale afhayeenka guddiga doorashooyinka dadban ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya wuxuu sheegay inuu jiro musuq maasuq iyo tabashooyin sidoo kalena ay wadaan dadaallo lagu xaqiijinayo dacwadda lasoo gudbiyey gudmiyada hadallaan loo socda waa wada hadalnaa waa sla xiriirnaa gobolgoboleedkan waa la xiriirna waxaanu leenahay hala kala saaro labadan arrimo mid waa aqalka sare oo arrimo siyaasad ah qaar waxyaab aada u badan horaa looga heshiiyey wixii dhiman waxay ku wanaagsan yihiin meeshii loo mari lahaa iyo sidii loogu heshiin lahaa laisla fahmo waxyaabihii lagu heshiiyey si in loo fuliyo oo aanan la isku xirin arrimo aanan runtii aada iskugu xirnayn inaan la isku xirin marka waxaan jecelnahay arrinkaa in la xaliyo dabcan cadashada ka timi meeshaasna waxaa la siin doonaa waktigeedii iyo iyo iyo iyo iyo fiirin gooni ah oo ku filan ayaa haddana wadiyadan loo yeeri doonaa laakiin waxaan rabnaa in la kala qaado waana kala qaadan yihiin runtii shaqal isku maris ra-iisul wasaaraha muddaxileedkiisu dhammaaday ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo ah musharax u taagan xilka madaxweyne ee soomaaliya ayaa magaalada kismaayo kulan kula yeeshay xubnaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee dhowaan lagu doortay deegaanada jubbaland mudane sharmaarke ayaa sheegay in uu kala hadlay mudanayaasha labada aqal sidii ay waajibaadkooda shaqo ugu gudan lahaayeen si habsami leh iyo inay codkooda ku badbaadiyaan dalka maadaama ay dhowaan dhacayso doorashada madaxweynaha soomaaliya wuxuu kaloo sheegay inuu kala hadlay mudanayaasha in ay muhiim tahay inay hoggaanka ugu sarreeya dalka dib loo fiiriyo oo wax laga bedelo siduu hadda u shaqeeyo islamarkaana loo baahan yahay isbeddel hoggaamineed ra-iisul wasaaraha ayaa magaalada kismaayo gaadhay maalin ka hor halkaasuu si diran loogu soo dhoweeyey wuxuuna xarunta madaxtooyada kula kulmay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan iyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta sarsare ee maamulkiisa maamul goboleedka jubbaland ayaa ilaa iyo hadda ah maamulka keliya ee soo dhammaystiray xubnaha labada aqal oo tiradoodu dhan tahay konton iyo afar xubnood iyada oo dhowaan la filayo in maamulada kalena ay dhammaystiraan xubnaha aqalka hoose madaxweynaha dowladda puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas iyo wafdi uu hogaaminayo oo maalmihii u dambeeyey booqasho ku joogay dalka shiinaha ayaa mas-uuliyiinta isteedka dalka shiinaha ka tirsan ee la yidhaahdo soshan waxay puntland ka heshay deeq riig ceelasha biyaha qoda ah mas-uuliyiinta isteedka la yidhaahdo soshan ayaa ballan qaaday in ay ka qayb qaadanayaan xaaladda biyola-aanta ee sababtay abaaraha jira ee puntland iyo soo noqnoqoshadooda waxayna sheegeen in ay si deg dega usoo dirayaan qalabka riigga ceelasha biyaha qoda ah oo dhammaystiran iyo sidoo kale koox khubro ah oo u kuurgala sida looga faa'iidaysan karo biyaha la helo xiliyada rabaabku ka da-aan deegaanada puntland wafdiga madaxweynaha puntland ayaa sidoo kale mas-uuliyiinta isteedkaasi waxa ay kala hadleen siday u geli lahaayeen heshiisyo ku salaysan dhinacyada maalgashiga waxbarashada tababarka xirfadaha iyo kalluumaysiga iibkiisa howlahaasi oo la sheegay in si dhaqsaa loo hirgelin doono dhinaca kale madaxweynaha puntland iyo wafdiga hogaaminaya ayaa kulamo kala duwan la qaatay mas-uuliyiinta isteedka ladhaahda soshan waxayna kala hadleen sidii loo hirgelin lahaa maalgashi dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha iyo kobaca dhaqaalaha ee deegaanada puntland sidoo kale waxay isla soo qaadeen arrimaha doorashooyinka socda ee guud ahaan soomaaliya arrimaha abaaraha ka jira puntland waxaana wasaaradda khayraadka iyo wasaaradda dekedaha iyo kalluumeysiga iyo wasaaradda biyaha ay ballan qaadeen inay wafdi kooban usoo diri doonaan puntland wafdigaasi oo sahminaya meelaha ugu habboon ee laga samayn karo biyo xireenno lagu qodi karo ceelasha biyaha si bulshada puntland ay biyo ku filan u helaan warkii waa naga intaasi aan dib ugu noqono qaybaha hadha ee saabkii dunida aan ku bilaabay magaalada garowe ayaa shalay lagu daahfuray shirkad lagu gadayo daawada taasi oo magaceeda la yidhaaha taya combany cabdixakiin xuseen xasan ayaa warbixinta ka soo jeedinaya xarunta daljiriya garowe xafladda daafurka taya combany oo ah shirkad ka shaqaysa keenidda dawada ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mida golaha wasiirada xildhibaano dhakhaatiir iyo martisharaf kale faysal axmed warsame waa guddoomiyaha guddiga taya combany ay ku bahoobeen waxa uu ka hadlay ujeedka shirkadda taya oo ay u sameeyeen waxaana hadalkiisii ka mid ahaa sida tan haddii aan sawir guud inka siiyo kambaniga tayo oo inagoo ahayn bahda dawada muddo dheer oo ilaa shan iyo labaatan sano lix iyo labaatan sano ah waxaan aragnay inaan istusnay annagoo dee dad badanoo keligee maahay talada waxaa ka mid ahaa farmajiistayaal ama dad ka shaqeeya dawooyinka oo jooga boosaaso jooga qardo jooga gaalkacyo taladii waxay kusoo ururtay inaan suubino waxaan jira wax ka bedelo runtii waxaan isnii taasoon eegeynay in micnaha aysan jirin kambaniyo weyn oo soo dejiya dawadii iyadoo loo eegayo tayadooda iyo heerka lagu hayo lafteeda oo micnaha tembereturka runtii waxaan hadda bilowna hawshaas waxayna socotaa bil haddana maanta waxaan isugu nimid xafladda furta waxaanan haynaa hadda dawooyinka aan hayno waxaan haynaa shahaadooyinkoodii micnaha certificatekoodii oo w o jo ah oo recognizer ah runtii waxaan isku dayeynaa in waxaan wixii aan dadaalkayaga aan ku dadaalno in micnaha waxyaabaha bini aadamka noloshiisa ka go-do ay ka mid yihiin waa dawada iyo cuntada waana labada dhibaato oo mujtamaca soomaalida haysta runtii taasoo keentay dowlad la-aanta madaxa howlgelinta shirkaddaasi oo isna hadlay waxa uu ka hadlay meelaha ay jecel yihiin inay ka furaan xarumo cusub iyo qorshaha shirkadda wakhtiga soo socda waxaana isna ka mid ahaa hadalkiisii sida tan tayo waxay ka kooban tahay shirkadaha guud ahaan inta badan ka shaqeeya puntland oo ku bahoobay magaca tayo farmashiitikaal ayagoo eegaya oo ixtiraamaya waddanka iyo culeysyada jira awgeed in la furo farmashiye ama farmashiye holsale ah oo dabooli kara baahiyaha taagan oo haddeer ka taagan puntland siiba gobolkan hadda aan joogno tayo waxay qaban doontaa biidnillahi kariim inay ka shaqayso waxyaabaha baahiyaha ah oo badan oo dhinaca dawada ah annagoo muddo dheer ka shaqaynaynay annagoo kaashanayna guud ahaan mujtamac iyaga aan jecelnahay oo aanan haysan garbo kale sidoo kale annagoo kaashanayna dhakhaatiirta aanu jecelnahay oo ka tirsan bahda caafimaadka waxa aanu garanay inaanu midowno annaga oo iskaashanayna oo midaynayna muriqayaga maalkayaga iyo maskaxdayadaba madaxii hore ururka dhakhaatiirta puntland doctor cartan oo ka mid ahaa ka qaybgalayaashii xafladda ayaa kula taliyey mas-uuliyiinta shirkadda tayo inay waddanka keenaan dawo tayo leh sida ka muuqata magaca shirkadda ayahan dhamaysto qof kastaa daawo u dhigtaa wuxuu kuleeyahay walaalow hadde daawadii adigu dhakhtar fiican waa tahay oo daawo noo dhigtaye daawada tani ma tahay mid anfacaysa ma tahay mid cudurkan qabo daaweynaysa waajib waxay igu tahay marka inaan qolada tan ragga aan u duceeyo oiraa tayo waa ku magacoodeene dawadu inay tayo yeelato raaj annagu ka dhakhaatiir waxaan u noqon doonaa monitoring ilaaliyayaal waan ognahay bahwadaagta isku timeen bahda caafimaadka sida de horeyna ku sheegeen inay ku midaysan yihiin isla markaana ay rabaan inuu maaragtay soo saaraan wax tayala lagu kalsoonaan karo xaalada dhab jirtaa taas weeye waxaa jirta dawooyinka marka la dadka konseyn badan bay ka qabaan xafiyada dhabta isagoo ugu baaqay bulshada reer garowe inay la shaqeeyaan dhalinta isku hawshay inay wax weyn ka beddelaan habkii hore ee keenista dawada waddanka si loo helo dawo quality fiican oo dadku ay ku kalsoon yihiin bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin sali allahuma wasalama calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin aada baan idinku mahad celinaya dhammaantiin waxaan kaloo aada ugu farxaynaa isku dayga iyo niyadda iyo damaca ay soo kordhiyeen ragga aasaasay shirkada tayib an waxaan is leeyahay qofka inta uu nool yahay waxaa fiican mar walba inuu jiigsi leeyahay shalay maanta noloshu ku noolaa iyo noloshu maanta ku nool yahay iyo noloshu beri ku noolaan doono inuu wax ka bedelo ama adduunkiisa ha noqoto ama aakhiradiisaba ha noqoto macnaha keligood maaha waxaa weye waxaan dhammaantayada qof walba inuu jadwalkaa samaysto oo ah noloshaada maalin walba inaad meeshaa shalay joogta aabbaha meeshuu joogi jiray inaadan joogin ada horu socotid taas waxay keeni kartaa marka noloshayadii iyo waddankayaga inuu wax aan ka bedelno xaqiiqat waan ku farxayaa waan u hambalyaynayaa waxaan kaloo idinka codsanayaa raggayga kaleeto oo fiil kula jira da ninkii wanaag keena in la saacido yaa in raggii waxa way ninkii talahaya ninkii hanti haya ninkii caqli haya ani aad baan ugu farxaya xaqiiqatan marka in la saacido waa rag dhalinyaro ah oo dadaalay in marka garabka la qabto assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu guddoomiye ku-xigeenka degmada garowe cismaan tawxiid oo halkaasi ka hadlay ayaa isna waxa uu ka hadlay muhiimadda ay garowe iyo puntlandba u leedahay in la helo shirkad waddanka keenta dawo fiican oo laysku hadlayn karo waxaa jira dawooyinka badanna marka la yidhahdo isku qiimo maahan isku tayo maahan isku quality maahan hadda dawada hindiyaha oo kale badan ay soo saaraan oo kale waxaa laga yaabaa markaad aragtid ama baakad akhris dawooyin ay ku qoran tahay baa jirta only for export in la dhoofiyo keliya laakiin aan loo isticmaalin dalka marka ay tagi jirta dawooyinkaas marka la isticmaalo waxaa laga yaabaa halka xab inaan waxba ku tirin ama suurahaan oo kale taa xubadda barastimolka ay inaanan dareemin ilaa laba xaba ka isticmaasho ma ama qualitygeeda soo maarata aada loo maarata u hooseeyo arrintaas marka waxaad dareemaysaa now dalkiinu da waa burburay waxay noo kontroolaan ma jiraan wax kasta waa laga kasoo guray cashaqo baa noqon wax walba nin walba wuxuu rabo iska soo iska soo guray hadda waxaa iga horreeyay baan qiyaasayaa mas-uulka hadda dhowliyo jeena kala jooga xaqiiqatan aada iyo aad baan ugu faraxsan runtiini maanta halkaan joogaan waxaan leeyahay ka maamul ahaan weli ma aana arag ribood ay soo saareen xildhibaan siciid samater surcad oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka puntland oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in baarlamaanka puntland uu dhowaan soo saari doono xeerka caafimaadka puntland haddii dhibka markii hore waxaa keenay tabarla-aan bay ahayd laakiin hadda waxaad moodaa in la fahmay furihii annaguna waa dadaalaynaa haddii alla idmo xeerka caafimaadkana waa soo saaraynaa kii kalena waa diyaarsan yahay shirkadaha laftigooda inay isu tagaan oo haddii dawladda awoodi weysay laabkii iyagu ay investi gashaan waa soo dhaweynana maal gashtaan aada iyo aad baa umahadsan tihiin asalamu calaykum raxmatulla barkatu tadawo fiican oo laysku hadlayn karo xildhibaan siciid samater surcad oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka puntland oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in baarlamaanka puntland uu dhowaan soo saari doono xeerka caafimaadka puntland ugu dambeyntiina wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta puntland oo munaasabadda soo xiray ayaa ka hadlay dhibka ka jira dawooyinka khaldan ee waddanka la keeno waxaana hadalkiisii ka mid ahaa sida tan cabdixakiin xuseen xasan radio daljer waxaa aada iyo aad noo farxad gelinaysa horumarka kusoo kordhay gobolka oo loo baahnaa halbowle ahaa ilaahay in lagu shukriyana waan mudannahay maanta ilaahay inaan ku shirkino waxaan xasuustaa in daawooyinka hadda lasoo galo ilaa saddex kategori loo sameeyo oo suuq madow ah soomaalida markii wax laga gadayo meelo babliga xataa inaan wax looga gadan hadda sidaan maqlay hindi oo kale in la leeyahay qofka ilaa saddexdaa daawo oo midda ugu jaban inay soo doortaan oo la keeno oo laga yaabo kaniiri uu ku jiro bur ama wixii la halmaano doos yaroo wax yaroo lagu daray dadka lagu khalday waxaan rabnaa magaalada inaad ka suulisaan oo kale oo aan jeclaan lahaa waxa la yidhaahdo wadamadan differenciga dawada udhexayso waxaa lagu leeyahy dawadan dawlad waxaa weeye turkey waa expensive wuxuu hadda ka hadlayay xildhibaanku tanna waxay kasoo baxday halkaasoo waa raqiis war hadda maxay qofka u keeni karaan qofkaan marka qofkaan lacag yar buu wataa tan raqiiskaabuu leeyahay tan haddaad dadka tan ay qofkaan halaagayso waa inaad ka joojisaa oo hadda dawadaadoo dhan dawa turkiya oo taya leh inaad ku keenso waxaan hadda la kala waxwaxaynaya tijaariga oo maaqaano meelaha wax lagu gagado ma qaxeeyo waxaan rabaa marka inaan ugu bushaareeyo tiimka hadda hawshaan furay kelimadan tayo waxaan u malaynaya cabdirashiid wuxuu joogi jiray xamaro horta xukuumaddii tayo annagaa iska lahayn magacaama show xukuumaddii farmaajoan ka tirsanaa marka magacaasu ka soo xaday wax badan baana ka bedelay runtii waddankii midda labaad waxaa jira wasaarada ku bahowday quality control oo wasaaradda iyadu ku jirto waxaana liid oo no wasaaradda hogaamiya wasaaradda caafimaadka wasaaradda deegaanka wasaaradda ganacsiga waa inu kula xisaabtami doonaa insha allahu tacaala mujtamaca wixii aad u keenaysaan iyo waxaad soo dejinaysaan cabdixakiin xuseen xasan raadiyo daljer garawe iyadoo abaaro baxsani ay dalka ka jiraan ayaa shalayto waxaa deegaano ka tirsan gobolka galguduud laga sameeyey biyodhaamin loo samaynayo dadka tabaalaysan ee abaaruhu dhibaateeyeen waryaheena ayaanle cabdulaahi jaamac ayaa warkan soo jeedinaya marka aad maqasho abaar ama aad aragto waa laba aan islahayn indhahaygu waxa ay qabanayeen xulo ay ka muuqato macluusha ay ka dhaxleen abaarta iyo qaar abaarta darteed u la'day sidoo kale dadka haba u darnaadeen dadka jilicsan sida haweenka iyo carruurta ayaa ahaa kuwo ay raad ku yeelatay saamaynta abaarta ee laga dhaxlay roob la'aanta haddaba iyadoo taasi ay jirto ayaa jaadiyadda alraxma ee ku dhaqan qurbaha kana soo jeedaa deegaanada waqooyiga gobolka galgaduud waxa ay bilaabeen biyodhaamin ay ku caawinayaan dadka iyo duunyadu ay saamaysay abaarta ee waqooyiga gobolka galgaduud waxaana wejiga hore ay booyado biyo ah gaarsiiyeen xoolodhaqatada ku dhaqan tuulooyinka daarusalaam haambeyle dafle iyo geednaagood oo magaalada caabudwa kaga kala beegan galbeed waqooyi iyo bari dadka la gaarsiiyey biyahan oo qaarkood ay sheegeen in ay dhowr tiro oo xoolo ah ay ka laadeen ayaa u mahad ceshay jaaliyadda alraxma ee biyahan soo gaarsiiyey iyagoona sidoo kale codsi u diray jaaliyadda in ay sii laba jibaaraan u gargaaridda walaalahooda ay abaartu saamaysay lix abaarood baan joogado tan oo kale ma arag xoolo baqbaqtigaya weli ma arag xoolo iska tuuran oo waxay cunahayaan la arag ma arag oon caws lalahayn naqna lahayn biyaha ugu horreeyey anigoo jooga meel daarasalaam la yidhaahdo arigii arig ugu horreeyey kii ku xigay baan ahay ilaahay baan mahad u celinahayaa hay-addii biyaha noo keento awraxmo iyo ragga ka shaqeeyeyna mahad baan u celinahayaa waxaynu ka codsanaynaa dad soomaali ah iyo dunyo soomaaliyeed oo daatay baan nahay inaad noo roonaataan oo sidaa kuwaanaan u amnay kuwa ka badan noo keentaan baan idinka codsanaynaa jaaliyadda arxamo oo biyaha noo keentay biyihii way noo keeneen dad iyo dunyo waxaan ag taagannahayna ilaahay unbay leeyihiin waxaan codsanaynaa wixii aan u baahanna ay noo keenaa deegaankan iyo saamaynta iyo abaartu geelaa wixii ilaahay ummadda siiyo ugu cuslaa uguna tabaroonaa asaguna wuuna baxay waana baxaya waana fadhiyaa horta mahad guud ilaah baa mudan midda gaar ahaaneedna waxaa mudan jaaliyadda noo keentay biyaha ee alraxmo waxaan ugu baahnayn aad baan ugu baahnayn dee meelaan biyo joogin barakaba ma laha annagu dad abaaraysan baan nahay waxay noo awoodo baan u baahan nahay hadday raashin tahay hadday daawo tahay hadday daryeel kala tahay wax walba waan u baahanaa ari badan baan lahaa arigii hadda wax yar oo aan basir lahayn baa ka haray meeqa tiro leeyahay ariga ilaa lix tiro ahaa ilaa saddex tiro oo iyo bar arigu waa ka baxday waxa kalena caaqibo ma leh saddex boqol iyo konton neef weliba waa ka badan yahay laakiin wax kalena rajo ma leh maxay isku jiraa marka xoolahan aad leedahay waa iga laadeen waa fiyo iyo idaba wey baahi iyo oon baa laayay jaariyadda alraxmo inay naga gacan qabato baahida jirta oo biyo leh oo xanuun leh oo wax kastaba leh ilaahay baa mahad leh waxaanu mahad celinaynaa jaaliyadda alraxma walaalayaashaan waxaa weeye abaar baa aad iyo aad dadka iyo duunyadaba u saamaysay dhibaato fara badan baa ka jirta raashin male biyo male baa kale male xooluhu way baqbakti hayaan waxaan walaalahaya jaaliyadda alraxma ka codsanaynaa inay noo soo siyaasaan biyaha raashinka daawada wax kasteeta dhibaato badan iyo hanuundad hayd oo dadii duunyaba leh walaalahay alraxma walaalahay alxamdulilaahi anin gurmud iyo dhanka mahad elyahayn mahadbilaaran mahad elyahayn
si kastaba ha haatee tallaabadan ay walaalahooda abaartu saamaysay ay ku caawinayaan jaaliyadda alraxma ayaa ah bilow kudayasho mudan aylaa cabdulaahi jaamac rediyo daljir magaalada caabudwaaq
doorashada dadban ee ka socota soomaaliya gaar ahaan doorashada xubnaha aqalka hoose ayaa dhalisay isqabqabsi iyo muran badan degmada cadaado oo doorashada ka socota waxaa ka taagan xildhibaano badan oo kuraastooda laysku haysto afar ka mid a beelaha dega deegaanada waqooyi gobolka galguduud ayaa la sheegay inay ka dhexeeyo hal kursi taasoo keentay isqabqabsi ku aadan beesha kursigaasi ama jifada qaadanaysa nabadoon axmed cabdi nuuri oo ka mid ah beelaha isku haysta kursigaasi ayaa arrintaasi ka hadlaya bismillahi raxmaan raxiim meeshaan isjiid badan baa ka jira kuraastii mareexaanka hal kursiga wagardha culee ma leedahay ma ahaana saddexdii kaleba isjiid baa ka jira dadkuna waa isku maandhaafsan yahay qof gar leh oo oo oo cadkiisii ku dirirayo iyo qof cad xaqdarraad doonayo labadaba waa isugu jiraan ma garata haye
marka saddexaas kursi baa hadda macnaha ee siidku ka jiraayo aan weli dhan u dhicin
saddexda kursi yaa leh markaa
mid waxaa le dahawiye midna gahogaadeen midna celin iyo reer siya xuseen iyo reer cismaan iyo hurmudug afartaas maadeeraha ka dhexeeya waayahay labadan kursi ee beelaha halka ay u leeyihiin marka laga soo kaco kursigan afarta beel ka dhexeeyaad ii sheegtay isagu tafaasiilaygasi siduu ugu qaybsamayaa ama uu uga dhexeeya afarta beel
wuxuu uga dhexeeya adeer maraxaan wuxuu leeyahay wax qayb buu leeyahay soo jireen weeye siddeetan iyo saddex sannadood buu ku qaybtamayey wax kasta oo soo dhex mara lur iyo naxfiba waaxba ku isticmaalaa waaxdaasuu wax ku qaybsadaa sidaas horta weeye wax qaybta mareexaan midda kale hadda ka hor baa kursigan la isku qabsaday xarta celin iyo reesiya xuseen baa isku qabsaday reesiya xuseen baa loo ku loo loo xukumay hadda ka hor baa mareexaan codsi reesiya xuseen isdhiibay oo waxaa la yidhi sanankaas furinta kismaayood ku jira yani ka codsanaynaa maadaama isku waaxteen adinkoo laynii xukumay kursigii sidaasuu nimankaa gacantooda ku galay waxay ka dhigteen wax iyagu ay leeyihiin waxay macnaha dadkuna wax qayb leeyahay waaxuu wax ku qaybsadaa waxay macnaha waxaa markaa weeye wixii markii ay labadii dawladood saddex dawladood bay haysteen gacantooda markuu galay maanta ilaahay keenay dagaamkaygii iyo gurigeedii war waxaan waxbaan ku leenahay baan nidhi annagaa iskale bay yidhaahdeen horta sida macnaha hadalku hadda u taagtaagan yahay sidaas weeye marka waana la isku haystaayo waa waa kula leeyahay iyo ilamaniid bay taagantah waayahay nabadoone haddii baad ii sheegtay in horey loo go'aamiyey in beel gaar ah kursiga la siiyo oo dhowr jeerna iyadoo ay qabanaysay kursigan mas-uuliyaddiisa hadda maxaa keenay in beeshan kale ay soo baraarugto oo ay tidhaahdo kursiga waxbaan ka rabnaa mar haddii intaas ba ad aamusneedeen waxaa keenay adeer kursigaan hadda ka hor meelo fog fog baa lagu qaban jiray bogaadi baa lagu qaban jiray marka xarkaa lagu qabtay xamar baa lagu qabtay nin magaca dadka sheeganaya mas-uuliyad u sheeganaya oo ugaas u sheeganaya maalin walba u dhaxaayay maantana gurigii aan wada deganayn baa ilaahay keenay waxaan qabsan lahayn kursiga wagardhaceed kursiga bahogaadeen kursiga bahawiye wa waxaa dadkaasaan ku aabiyoon lahayn oo qabsan la qabsan ayaan qabsan lahayn waxaan waxbaan ku leenahay booli bayna ku haysteen booli bay ku haysteen ninkaasaana u dhici jiray maalin walba ma garat
waayahay haddii markii kursiga uu fogaa aad u dayseen beesha hadda mar haddii uu soo dhowaaday waa uu idiin macaaday sidaasoo lama dhihi karo
maya maya maya maya maya maya uma laandaynayna macnaha dhaxbay ku haystay ninkaasaana u dhacayay ugaaska sheeganaya ninkaasaa u dhacayay oo annagana colnala ah ayagana u dhacayay hadeerna sidiibuu ula taagan yaho wuxuu leeyahay iyagaa leh annaguna daxalkaan ku dheganna waxaan leenahay waa wada leenahay ma garat ugaaska qayb baan leenahay teelaan leenahay sidaas weeye walaale sidaas weeye ugaaska waa ugaaskii beesha dabcan hadda isagu waxa uu ku doodayo idinku qalad haddii aad u aragtaan xitaa marka la eego isagu waxa uu ku doodayaa in beeshan kursigan ay weligeedba iyadu ku fadhiisan jirtay oo la isku afgartay isagu miyaanu xaq u lahayn in caddayntaas beesha ay wadato oo u xaqliyo oo uu raaco
ugaas ma ahan adeer ninkaan ugaas ma ahan nin shaqaysanayo weeye nin kuraasta mareexaan dhibaatada mareexaan maanta haysa iyo isdilka iyo dhaxa iyo dhibaatada mareexaan iyo isku qabsiga mareexaan ummadda ilaahay maanta wuu ka ceebaysan yahay ninkaasaa kalifay asagaa isku diray asagaa isku dhaxhaya asagaa xaqbiyaya dana uu leeyahay buuna ka dhex fiirsanayaa oo dan buu ku wataa ma ahan ugaas kumeelgaar kumeelgaarnimadiina wuu ku gaboodfalay ugaas ma ahan marka ninkaan saas weeye waayahay afar beel oo waax ahaan isxiga inuu kursiga ka dhexeeya ayaad ii sheegtay haddana laba beel ayaa ishaya labadii kale iyagu maxay ku tanaasuleen xaggee ka aadeen kursiga tanaasul afarteedii afartii beeloodba waa haystaan afartii beelood labadan iyo labadii kale afartiiba waa waa waa waa haystaan afartaba waa haystaan waayahay marka idinku waxaad rabtaan kursigaas afarta beel ka dhexeeya si gaar inaad idinku lahaataan beel walbana sidaasoo kale ayay doonaysaa miya maya maya maya annagu saddexdeeda beelood waxaan ogolnahay inaan wada leenahay inay nala qaybsadaan inay nagula tartamaan inay ergadooda keensadaan baan ogolnahay sidaasaan diyaarno annagu malihina nalama lahan malihin annagu waayahay beesha kale hadda loolanka idinkala dhexeeyo iyaduna soo ma ogola in tartan ay gasho wallaahi adeer kama warqabno kama warqabno inay loolan wax ka galayaan iyo inaysan ka galahayn oo lasoo kama warqabno waayahay e, waxaad ii sheegtay afar beel maadaama kursiga uu ka dhexeeyo hadda cabashada iyo hadallada ugu badan ee beeshan idinku aad ka soo jeedaan ayay ka soo yeeraysaa labada kale hadalkooda iyo cabasho ay tirsanayaan lama maqlo waxay u muuqataa inay ku qanacsan yihiin in beeshii hore kursiga u haysatay ay haddana sii haysato maxaa marka e, iyagu aamusiyey idinkuna idinka qaylisiiye
adeer maxaana labadii beelood oo kale iyo annagu isku mawqif baan nahay intaasoo jeer baan shir jaraa'id wada qabanay intaasoo jeer baan xabasho muujinay mar haddaan isku cod nahay oo isku xalaf nahay oo isku degaan nahay hadday ayagu hadlaanna waa waa isku mid haddii ayno annagu aan hadalnana waa mid ma garata laakiin weli ma hayno iyagoo leh beel heblaayo innagoo ka socona cabasho ayaan tirsanaynaa mar weliba waxaa meediyaha soo gaaraya cabasho dhankiina magaca beeshiina ka soo yeeraya waxay ku qanacsan yihiin middaanan ku hadlayno isku hadal baan nahay isku xalaf baan nahay isku degaan baan nahay isku mawqif baan nahay waa wada joognaa awalna way hadli jireen oo intaasoo jeerba shir jaraayad ka hadleen hadeerna inay hadlaan diyaar bay u yihiin waana ila joogaan hadeer waad waraysan kadhaa ma garata waa kugu dhiibayaa haye ee idinka iyo beeshan kale weli ma ist ma isku timaadeen oo ma wada hadasheen bal kursiga dhinac inuu aado afarta beel weli ma wada fadhiisateen marka laga reebo hadallada warbaahinta aad isku marinaysaan adeer gogol baan xamar dhignay wayna diideen caabud waaqnan saddex goglood dhignay wayna diideen walaalayaalow aan wada hadalno waxbaa naga dhexeeya isku kaaya keena intaasoo goglood baan dhignay waana diideen
sidee wax u rabtaan meesha hal kursi ayaa yaal afar beel ayuu ka dhexeeyaa idinku ka beel ahaan sidee wax u rabtaan waxaan u rabnaa annagu inaan wada tartanno ergadooda inay keensadaan alla saddexdeeda beelood oo kale qolo walba sida wax qayb baan leenahay qolo walba inay ergadeeda keenato ayagoo ergadooda keentaan hadday tartanka nooga helaan oo ku guulaystaanna waa la shaqaynaynaa waa soo dhawaynaynaa wax dhib waan u arkaynana lama arko oo tartanno oo qoloba ergadeeda keenato oo hadday naga guulaystaanna waa ku qancaynaa haddayna ka guulaysanana inay ku qanacaan weeye sidaas weeye si annagu rabnaa waayahay isfaam waagiina ilaa iyo hadda ma jirtaa cid idinsoo dhex gashay ha noqoto guddiga doorashada ha noqoto beelaha kale ee aad deegaanka wada degtaan ha noqoto maamulka galmudug ama dowladda dhexe weli cid idinsoo dhex gashay oo arrintan idiin garqaaday ma jirtaa ha ha waxaana soo dhex galay guddiga doorashada ee federaalka guddoomiyaheedaana dhex galay ayagu u yeeray iyo taakooy wuu waraystay annagana waa noo yeeray waana waraystay wuxuu guddiga doorashada iyo maamulka galmudug yidhi afarkaas beelood oo kursiga isku haysata shan iyo toban xibnood oo shan iyo toban oday oo mareexaana u fariisiya waa naloo fariisiyey waxay shan iyo tobankiiba isku raaceen in uu naga dhexeeyo kursiga oo afartii waaxoodba waaxdigeed uu ka dhexeeyo
waayahay nabadoona marka aad fiiriso waxa lagu loolamayo waa siyaasad waa kursi siyaasadeed isqabqabsigiina iyo isjijiidkiina iyo cabashada aad inta badan isu jeedinaysaan soo lagama dhexli karo ugu dambeyn in dhammaantiinba aad weydaan kursigan mar haddii tanaasul uusan muuqan oo mid waliba kursigeedu ay isu rabto kursiga adeer tanaasul la tanaasul maayo mana laalaalayo nidaam baa ka jira waddanka qofkii khaldan oo nidaamka hareer marsan ama qoladii hareer marsanna waa waa tilaabaa laga qaadayaa annagu haddaan khaldan nahay waa sidaas iyagu khaldan yihiin oo nidaamka diidaan oo tarka tarkanka diidaanna tila wa tilaada laga qaadaya waa laga gudbayaa ugu dambeyn nabadoon marka adigoo mahadsan inkastoo weli doorashadu heer gabagaba ay marayso maamulada qaar doorashadii waa ay soo dhammaystireen galmudug hadda muranka ugu badan iyo xanibaadda hadda taagan waa kursigan aad isku haysaan wakhtigiina waa uu socdaa oo xilligii doorashada ay dhici lahayd madaxweynaha iyo dowladdii lasoo dhisi lahaa waa uu dhow yahay sidee marka arrinta ku gabagaboobaysaa idinkii weli isuma tanaasulin waad is haysataan weli xal lagama gaarna arrimihiinii murankii waa uu taagan yahay wakhtigiina waa uu socdaa sidee marka arrinta ku gabagaboobaysaa ugu dambeyn iyadoo lagu wada qancay adeer horta ilaahay baa yaqaan waxay ku gabagaboobayso wallaahi adeer nidaam baa jira kursiga iyaga keliya maaha waxaa laysku haystaa toddoba kursi baa laysku haystaa waxaan maamulka iyo guddiga doorashada xal ka gaaraya wax hadda la laalaya ama hadda la joojinahayaana ma jiraan ma garata waa gartay
marka sidaas weye adeer sidaas weeye go-aan baa laga gaarayaa idinku halkiinaa taagnaanaysaan oo tanaasul ma jiro dhankiina sow tanaasulna adeer intaasoo sannadood bay haysteen afar dowladood bay haysteen haddii cidu tanaasulayso ayagaa tanaasuli lahaa oo dhihi lahaa war intaasaan haysanay saddexdaas beeloodaan u dayno waa la tagbartay wardhig waa ku ceel baa soomaalidu ku mahmaadaa marka waxay barteen weeye nimankaanu mana tanaasulayaan qab annaguna ka u tanaasuli mayno ma garat dhinaca kale suldaan axmed xuseen xasan oo ka mid ah waxgaradka beelaha kale ee kursigaasi kula loolamaya beelaha kale ee ku haysta ayaa isaguna ka hadlaya arrintaas
kursigii horta lafteeda waa tusalaanaya ilaa kadib kursigii waa annagaa beel ahaan anuun ahayn khilaaskiisii yaa adkaaday nimankii maamulka ahaa oo galmudug ahaa madaxweynahii madaxweyne ku-xigeenka ahaa baana loo- looga kaagi waayey ayagoo shuruucdii lagu hogaansami waayey ogaaska iyo odayaalkii dhaqanka oo kursigaa beeshu iskala u saxiixeen oo xayaanaadkii dhammaan beeshu sida ay saxiixeen markii ay dhowrkeed soo celiyeenna ilaa saddex afar jeer markii ay soo celiyeenna dacwada ladii waa gudubsanay waa furanay sidii sharciga ahayd guddiga khilaafaadkaan u gudubsanay guddiga khilaafaadkuna waa noo soo xukumeen xukunkaas waftigiisiina waa hor istaageen oo inay fuliyaan way dideen iyagoo awood maroorsi ay shaqadooda tahay oo waxay ixtiraamhayaan aan la arag oo cadaalad waxay ka samaynhayaan aan la arag oo wax walbaa dantooda iyo ingiriiska ay leeyihiin ayagoo ka hormarinhaya ayay kursigaas hor istaageen ilaa iyo haddana waa naga xaniban yahay sharciyadiisiina waa la dhamaystiray sidaa wy waaye kursigaasu sidaa hadduu ku weeye hoshiis halkaasay maraysa waayahay sharciyeyntan aad ii sheegtay ka sikow kursiga afar beel ayuu u dhexeeyaa oo hal waax wada ah idinku maxaad aaminsantihiin kursigan inaad idinku xaq u leedihiin ma sidaasaad aaminsantihiin
annagu waxaanu aaminsannahay kursigaan inaanu annagu xaq leenahay beel ahaan wax waax la yidhaahdaana uusan shuqul ku lahayn wax daaraan la yidhaahdana uusan shuqul ku lahayn kursiga waxaa weeye waxaa lagu qaybsadaa hab qabiil waa kuraastii labada boqol iyo toddobaatanka iyo shanta soomaaliyeed ee afar dhibic shan loo loo qaybsaday meeshii soomaaliya wax ku qaybsatay qolaba qabi afar waxa qayb walba ay keedi qaadatay baanu kaan baan ku qaadanay meeshaasaan ku qaadanay wax daaraan igu soo raaxay maahan waxaan ku qaadanay four binty five iyo aftiris iyo isir iyo aan meeshii aan beesha sida oo aan ka dhalanay siday wax u qaybsadeen daarood markaan ka soo laxanay sida ahaan kusoo qaybsanay haddii ilaahdan mahadisiro meesha aan kala laxanay baanu ku sugnay annaga kula harnay qaaraanna naguma soo gelinin qayban nagu leeyihiinna lama arko dadka la sheegahayaan kuraas bay heleen oo meeshaa ka qaateen qaarkood qaarna kuraastoodii ayagaa beeberiyey qaarna dadka qadan bay ku darmadeen oo dadka kuraasta ma gaarin inta qabiiloo bay la qatan yihiin marka waxaa weeye midna ma jiro wax caddayna oo ma jirto inaan qaaraan ahaan iskugu raacnay oo kursigaas nooga dhexeeyo ma jirtana waayahay waayahay suldaane waxaad leedahay innaga ayaa xaq ula kursigan oo cidna lama lahan inkastoo beelaha waqooyiga galgaduud qaabka ay wax ku qaybsadaan la wada og yahay haddana wax ahaan afar beel ayuu kursigan ka dhexeeyey waxaa la leeyahay horey ayaa la idinkugu xugmiyey kursigan lahaanshihiisa dhowr jar ayaad xilkan ee, kursigaad ku fadhiisateen hadda beelihii idinla lahaa way soo rogaal celiyeen inay wax idinla qaybsanaya diyaar u yihiin idinku marka sideed u leedihiin innaga ayaa leh oo xaq u leh kursigan cid nala lehna ma jirta beelihii kale xaggee iyagu u dirteen beelahaas waa kuu sheegay madaxa waa kuu sheegay beelahaas qaar kuraas bay qaateen qaarna kuraas ma ahayn degmo lagu qaybsaday ma ahayn oo qaar qabin baa lagu qaybsaday oo dhammaan inta beeshaasiba ay degto afar iyo toban kastinay lahayd afar iyo toban kastina afar iyo toban qabin baa ka- la kala siiyey qabiilo badanna waa qabeen dadka aad sheegaysid qayb ka midahuna way qaadatay kursiga kur- eh, qa- qaar kuraas bay qaadatay marka kursi hadii midkii kursi qaatay kursigiisii haysta iyo midkii iska beegeliyey iyo ninkii qabay mid walba maalin baa lagu kala tegay kursigaan annaga xadhile cid nala lihina ma jirto qaaraan ahaanna nimiga nagala dhexeeya iyo eh, nimigala lihina ma jiro wax qaaraan la yidhahdo Waayo.
nagu soo galay ma jiro waayahay haddii aan hadalkaaga ku raaco suldaane ee beelaha waqooyiga galgaduud kuraas badan ayay lahaayeen maxaa keenay marka kursigiinan oo aad adigu leedahay annaga ayaa leh in beelahan kale ay idinkula sheegtaan oo beelahaas kale ay ula sheegan waayeen idinku maxay si gaara idiin beegsanayaan haddiiba aysan waxba kaleen kursigan
Eh, waxa weeye arrin baa la dhihi karaa ama casiifadeed eh, ama siyaasadeed ama qabyaawadeed baa la dhihi karaa inay nagu qabsadaan dad annaga casiifadiiyo eh, noo qaba haddii la hadmahayo cudur gaar ahaaneed iyo dad siyaasadeed oo maamulka dawliga kamid yahay oo siyaasadda kala soo horseednay iyo dad casiifadeed oo maaragtay haddii la idmahayo qabyaawadeed oo maaragtay xagga maaragtay ayaga dhankooda garabkooda u bixinahaya oo ayaa garabkooda u bixinaya baas inay soo riixaan oo sidaa qabsada ay yidhaahdaan ayaa keenay marka waxa weeye af saddex iyo tobankii kursiga kale marka la qaybsaday meel walba keedii bay haysataa marka waxa weeye annaga waxay siisa meesha kuraastaa lagu qaybsaday meel ka dambaysa lasugu qaybsaday oo laysugu yimin ma jirto sidaa weeye waayahay ee, suldaan ee, dabcan ee, kursigan iyo kuraas kaleo dhowr ayay u xaniban yihiin doorashooyinka cadaadad ka soconaya ee, haddiiba weli muranka uu taagan yahay beelo kale ay kursigii idinku haystaan idinku ma la timaadeen caddeemo rasmi ah oo guddiga doorashadaad ku qancin kartaan beelahan kalena la idinkaga reebi karo ها يا لم يبلغوا بالدنيا بالدنيا الدرسة وكبر هاي كبران الدنيا وغير مني بالدنيا الدرسة بالبل بالدنيا كبر هاي كبران بالدنيا كذا كذا وكذا شغلة الله وبعد ذلك مني يبقى غير مني الدنيا إلا يلا إلا يلا يبدأ العرب واحد في هذا لما معنا فيه وحنا نجعل رئيس بالدنيا ما ملك يجيد inay fuliyaan sharcigaas dugsi dugsigaas dadka ilaa inay fasaxaan oo dilamahayo dadkaas wadagiisii iyo xildhibaankoodii ay la yimaadaan oo doorashada ay ku qayb gala taasna nimanka maamulka deliga madaxda ka ah baa diinada ku hor istaagay
waayahay ee, suldaan ma jiraan odayaal labada dhinac ka soo jeeda oo labada beel ka soo kala jeeda oo isu yimid oo galmudug la kulmay oo arrintan kursiga laga wada hadlayay oo si loo kala xugmiyo waa gartay horta odayaal lama dhici karo dad waxay ahaayeen beesha ka tirsan bay ahaayeen waxayna ahaayeen bulshada qaybaheeda kala duwan qaar iska madaxa qaar dad maaragtay magaalada iska jooga jooga bay iska ahaayeen qaar odayaal waa ahaayeen dad maaragtaa suuqa laga soo iibshayo qaar ciidamo yihiin ciidamada militariga la yidhaahdo u badan ayaa ku jiray oo u badnaayeen oo saraakiil iyo saraakiil xigeen bale dad sidaasay ahaayeen oo xalooda ka weydiiyeen wayna ku qaybsadeen fikarkaas oo diilaayo madaxaani waxay yidhahdeen kisigaas sharciyad lagu gudbay faraha kala baxa oo loo keenay in dhigaaska ay gurmaayo seermadiisa lagu duugo iyo saxiixayaalka baa loogu taladarsanaa arrintaasuna arrin dhexdiisii mayan ahayn taasi waa qodob laakiin ku taladarku waxay ahaayeen meeshay kaga gudbinayeen bariiskay kaga gudbinayeen inay ka dhigtaan taana waxaa weeye dibbi horey baa loo magacaabay soomaaliya oo dhan baa ugu talagashay guddiga doorashooyinka la yidhahdaa guddiga khilaafaadka maxkamadda ugu dambaysa yahayd baa la yidhahdaa intaas baa anagugaa marnay haddii ilaah ilahayo ugu dambaynta hadda midda keligeeda oo qaban karta waxaa weeye meeshaa soo geli karta haddii aan keligeyn inay iska dallacaan oo guddiyaalkii haddii aan maayo u xisaabta arrintooda ay u daayeen taas buu meesha haddii aan maayo maaragtay haddii aan maayo aan codayn ahayn oo diiran u nahayo aan shaqniyadaan ahayn oo iyadana ayan u haysanin erdo iyo dad ayan midna u haysan oo wadanna saabaxaysaa ayan bataatanba jirin ku meeraysanayaan iyagu laakiin midda keliya oo ay samayn karaan inay doorashada laga reebo halow halo ha waa kuma dhawa haye marka bal xalku siduu noqonayaa haddii isjijiidkii weli uu taagan yahay ee murankiina uu soo laalaabanayo bal xalku siduu noqonayaa kursiga si doorashadiisu ay u dhacdo halka horta waxaa weeye kursiga annagaa iskale waa in naga in naga daaha waa dhici kartaa laakiin annagaa iskale annagaana qaadanayna sababta waxaa weeye sharciyadiisa baanu leenahay meesha iskale ku calaamisan yahay oo ku qoran yahay xawaankiis ku qoran yahay baanu nahay meesha hore usoo haysay baanu nahay haddii ilaahay cid nahayo hadda ka horna in kursigaa nala ku qabsada maayan dhicinin bay soorin baanu sidaas baan u qaadanaynin maayan dhicinin arrintaana dalmid baa keentay laakiin xalka keligiisa midda keli usoo noqon kartaa oo xalka noqon karaa waxaa weeye inay caalamjirnimadooda dhammayn kartaan ay iska gudbiyaan oo doorashada naga reebaan oo haddii ilaahay cid nahayo ay dallacaan oo keligaasoo laalaado midda keliya saankaa u tura middaas weeye waa annaga maarka ay nidadigaas inay nidaha hoggaaminaya mid kale tan tirada waddaha oo kale ma jirto galmudug maxay idinka idinka damacsan tahay haddii aad sheegtay in arrintan iyadu ay ka dhambeyso maxaa dana ugu jira in kursigiina muran ay geliso wax dana oo annagu hadda igu jirtaa oo aan mid ahayn ma garan karna annagu waxaanu marka jaralka ka degan dadkii maamulka galmudug ka tirsan ee wax ka dhistay baanu ahay waxa weeye iyaga siyaasadooda iyagaan maaragtay baa keentay inay siyaaso isticmaalaan oo shaksiyaal ay dalkan yihiin ayay wataan haddii ilaahay cid nahayo annaguna si maaragta garsoora oo cadaaladaan dadku inay u tartamo baan diyaar u nahay iyaguna shaksiyaal ay wataan bay ay rabaan inay halkaas ka soo saaraan marka sidaas daraaddeed annaga dan kaleeto nagala baxaysa oo maaragtay ma jirto waxaa weeye shaksiyada dalkooday ka eegayaan annagana waxaa weeye taasuna hadday taa samaysaan ay sameeyaanna midda ayay keliya oo midda degaanka iyo ayaguna u keeni karta weeye haddii ay annaga xabuubnimada ay ku xadgudbaan dhegaystayaal xubnihii joogtada ahay barnaamijka ayaa lasoo gaadhay xubinta ciyaaraha aan ku horumarno cabdiraxmaan yamani baa soo jeedinaya
kusoo dhawaada xubintii isboortiga ee barnaamijka saaka iyo dunida waxaa la daawan doonaa lixda iyo shan iyo toban daqiiqo marka ay saacadu tahay kulanka el classico oo ah kan dunida ugu xiisaha badan kooxaha barcelona iyo real madrid ayaa kulankan ku ballansan gegida ah kooxda barcelona ee cam new waxaana kulankan kooxda real ay garoonkaasi tegi doontaa iyadoo lix dhibcood ka sarreysa dhigada barcelona tababaraha kooxda real madrid sanadiin ziden ayaa kulankaasi ka horsheegay inuusan haatan saadaalin karin cidda ah natiijada fiican ka heli doonta balse waxa uu sheegay si la mid ah sidii uu sannadkii hore garoonka camnew labaiyo hal ugu soo badiyey inuu jeclaan lahaa sidaasi inay dhacdo tababaraha kooxda real madrid dhanka kale waxa uu xaqiijiyey in ciyaaryahan kasamiro uu kulankan qayb ka ahaan doono inkastoo uusan xaqiijin inuu kusoo bilaabi doono kulankan waxaa ka maqan kooxda real madrid ciyaaryahanka lagu magacaabo gret bell tony cross iyo alvaro morata kuwaasi oo dhaawacyo ku seegay kulankan barcelona waxaa dib u soo laaban doona sida tababaraha laftirkiisu lewis enrik uu xaqiijiyey ciyaaryahan andres yesta jordi alba ayaa kulankan caafimaad qaba waxaana ah uu xaqiijinayaa tababarahani kulankan inuu yahay midka uu doonayo inuu si wanaagsan guul u gaaro inkastaoo kooxda kasoo horjeeda uu sheegay inay tahay tan sanadkan ugu cadcad ku guulaysiga horyaalka laliigaha sbein muddo dheer kadib kulankan ayaa xamaasadiisu ka sarreysaa dhammaanba kulamada kale xusuus gooni ah ayuu kulankani ku leeyahay labada tababare maadaama horay uu dagaal u dhex maray iyagoo labada naadi ee real madrid iyo barcelona u kala ciyaaraya isla sbein kooxda ah atletico madrid oo iyadu markaasi rajaynaysa in labada kooxood ee barcelona iyo real madrid ay barbara ku kala baxaan ayaa waxay soo dhoweyn doontaan adiga isbaanyool waxay u muuqataa labada kooxood ee reer madrid in laba kooxood oo isku gobol ah kulamadooda ay la ciyaarayaan garanaada iyo sevilla ayaa wada ballansan dhanka horyaalka ingiriiskana kulamo xiisa badan ayaa la ciyaari doonaa kulanka ugu horeeya manchester city ayaa soo dhoweyn doontaan adiga chelsea tababaraha haatan hogaaminaya kooxda manchester city weligiis ma uusan guul raaxale ka gaarin adiga chelsea markii uu kooxda barcelona iyo bayerba uu tababaraha u ahaa crystal balas ayaa soo dhoweyn doontaan adiga southamptom halka stoke city iyo berlin ay wada ballansan yihiin sunderland iyo leicester city tottenham iyo swansea westbrom albion iyo nadiga watford nadiga westham united ayaa kulanka derby london la ciyaari doona nadiga arsenal
intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa subaxnimadan saaka barnaamijka saaka iyo dunida intaan isku arkayna barnaamijkan lamid ah nabadgelyo